lambar saddex burburkii markabka sidee markabka la eg vasa wuu si fudud ugu degi karaa si kastaba ha ahaatee waxaa dhisay dadka maraakiibta dhisa ee ugu wanaagsan marka la eego cabbirada dhinacyada oo boqorka laftiisu ansixiyey markabka waxaa loogu talagalay dagaal waxaana la filayay inuu adkaysto dooniyaha cadowga iyo cimilada xun labadaba waxay ahayd galin dambe maalin axad ah toban agoosto markii vasa uu ka dhaqaaqay balas kii afar shiraac doonyaad ayaa la diyaariyey iyo doonyada qoryaha oo saaran labada dalooladda qoryaha waa la furay si loo rido xabado salaam ah iyo si loo muujiyo hubaysnaanta markabka weyn intooda badan toban kun ee qof ee stockholm waxay safnaayeen xeebta si ay u daawadaan markabka weyn ee sii socdo markii hore dabayshu waxay la taagnayd keliya dabeel ee ka saaraysa markabka dekedda muddo yar kadib waxaa dhacay in dhufaan ay roogi gaadhay vasa markabku wuxuu guulaystay inuu isa saxo dhuufaan kale ayaa mar kale ku dhacday markaan biyo badan ayaa soo galay dololka qoryaha markabka waxaa tandhaafiyey culayska biyaha ah wuuna degay waxaa la rumaysan yahay in qiyaastii boqol iyo konton qof ay kula socdeen markabka markii uu degayey ugu dhowaan soddon ka mid ah ayaa ku dhimatay dhacdadan waxaa jirtay dhowr sababood oo dadkan saarnaa badankoodu ay kaga badbaadeen masiibadan badankoodu waxay saarnaayeen dekadda iyo xagga xadkaha markii markabku dekadda uu ka tegay sidaa darteedna waxay ka fogaadeen inay marka hoosta u raacaan arrinta kale waxay ahayd in degitaanku ka dhacay meel xeebta u dhow oo ay jireen dad badan oo caawin karayay kuwa saxariirsan laakiin su'aasha weli taagan waa siduu vasa ugu degi karay sidaas sahalka iyo dhaqsaha ah waxaa la rumaysan yahay hadda in markabka si khaldan loo dhisay loona shiraacay markabku wuxuu ahaa mid aan deganayn ee bartamaha muhiimka ah aad u sarraysay hase yeeshee duleelyadaha qoryaha hadday ay xidhnaan lahaayeen markabku isagaa isa sixi lahaa siina wadan lahaa socodkiisa